etoobiya shan boqol oo sano oo yani history ah oo dhibaato ah oo aanan mataqaana laga heshin oo colaada baana naga dhexayso yani dabcan somaali yani etoobiya inay soomaaliya timaado marnaba yani ma aha mana la ogolaa karo mana la yeelayo
wadanka soomaaliya south africa codkayaga ama muuqaalkayaga ay soomaalida u baahan runtii ay gaarsiin lahaayeen haddii aan marka su-aashaada usoo noqdo waa su-aal muhiim ah runtiina loo baahan yahay in arintaasi aada soomaalida loo kala saaro oo ay sidaa la socotaan horta ereygan terrorista la yihahdo waxa uu soo baxay dhowrkii sane u dambeysay iyada oo mataqaana dadka westranka ama wadankan aan joogna maraykanka uu aada mataqaana u isticmaalayay isagoo mataqaanaa ku base garaynaya ideologigiisa uu mataqaana kula dagaalaya wixii kasoo horjeeda mataqaana idiyadiisa ama mataqaana yani argagixisada markaas kasoo horjeeda dowladda maraykanka hase ahaatee waxaa inta badan dowladda soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinteeduba ama inta badanba mataqaanaa yani aanu dhahnaa haddaanu dowladda soomaaliyeed aanu nahay terrorist soomaaliya marka arrintaasi nasiib darra waxaa dhacday marka in yani loo qaatay ama la keenayba layii wax alla iyo wixii soomaaliya joogaba waxaa la yihahda waa terrorist marka arrintaasi ayaan jeclaan lahaa marka inaad su-aasha aada siisay aan ka bixiyo jawaab waafiya waxa aan leenahay annagu qof soomaali ah oo dhalashadiisu soomaali tahay oo diintiisu ay soomaali tahay oo dhaqankiisu soomaali tahay oo caadadiisu ay soomaali tahay laguma nisbay karo inuu yahay qof terrorist ah waayo soomaalidu dhaqan iyo iyo ehel iyo caado uma laha inay terrorist ay noqdaan taasi marka waxa ay keenaysaa marka aanu leenahay terrorist ama aanu mataqaanaa leenahay yani dalkii soomaaliya terrorist ayaa jooga ama terrorist dowladda la dagaalaysa yani waa nasiib daro qof soomaali ah ama mas-uul soomaaliya hadduu markaas dad soomaaliyeed u nisbaynayo waa nasiib daro wey laakiin ereygu siduu ku yimid waxay aheeday waxaa jira dad so dad aanan soomaali ahayn oo soomaaliya jooga oo ajnabi ah oo mataqaanaa ka dhuumanaya ama dowladahan maraykanka ama westranka ama mataqaanaa yani dhibaato ka geystay kenya dowladda maraykanka safaaradeedii ama dowladda mataqaanaa maraykanka safaaradeeda ku tiilay tanzania kuwaasoo ku dhuumalaysanaya soomaaliya marka iyo dad kaleeto oo ka yimiday mataqaanaa asia oo runtii soomaalida tababar ku haya waad garanaysaa dad badan oo soomaaliya maalmalba in la laayo gabdho soomaaliyeed in la dilay waa oda iyagoo jaad raadsanaya bas lagu qarxiyey dad mataqaanaa isqarxinaya waa jira waxaas dhaqan iyo caadumali marka waxaasita dad kale oo ajnabi ah oo nagu dhex jiro waa kii sigtay madaxweyneha naftirkiisu waad garanaysaan inta bam lagu yani baabuur lala soo qaatay marka waxyaalahaasi waa dhaqan kale oo aan annaga aanan caado lahayn marka dadka waxaa nagula dhex jira ee nabaraya ama dadka caalamiga ahe ee adduunka ka imaanaya soomaaliya ku dhex jira ayaanu horta inta badan u nisbaynaan dhahnaa waa dad mataqaana ajnabigaas terroristiga ah laakiin qof soomaali ah xitaa kuwa naga soo horjeeda mataqan si loogu dhigo ambasator adigoo mahadsan waxaa jiray in warloodadii hore ay sameeyeen barnaamij la dhihi jiray la dagaalanka argagixisan oo ay xamar ku sameeyeen marka iyagu intay qabtaan bay dhoofin jireen idinkuse laakiin xamar baad kula dhex dagaalamaysaa marka miyadan istraatijiguna idin bedelina wax badan aydan dhaamin dowladeena wel horta laba arrin baa yaa meesha soomaaliya ka jira ereyga terrorista baa hadda qeexay laakiin ciddii ishaysahay waa waa golagoon wey waayo waad garanaysaan soomaaliya waxa isku haya waa siyaasad nimankan xitaa mataqaana islamic union courtska la yihahdo hadday yahayn mataqaana dowladda federaalka iyo kuwo kaleto aan la ogeyn hadda naftirkoodu ama mataqaana hadda mararka qaarkood civil society isku ayay isticmaalaan iyo ugana fadhi intoo dhan waa politician wey marka kama hadlaya marka kala duwan kala marka ka hadli maayo yani qofku xaq buu uleeyahay inuu siyaasadda soomaaliya qaabkuu doono isticmaalo ka qayb galo laakiin waxaan macnaynaya ereyga ah terrorist annaga kulliba shaksi ahaan anigu iyo intii ugu fikirka ee dowladda federaalka ay ka shaqaysahay ma qabno qof soomaali ahay inuu yahay terrorist ma qabno waxaan qabnaa inuu yahay dadba xaqooda u dagaalamaya aaminsan somalia terrorist waa joogaa somalia terrorist waa joogaa anaa ku dhahaya laakiin laakiin ajnabi kaloo fara badan oo dadka ayaga dhaqan rogaya oo ajnabi ah oo terrorist abaa jooga kuwaas baa loo loo nisbaynaya inay yihiin terrorist loona baahan yahay oo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay yani iska qabtaan la dagaalaan dhaqankan la rogayo diintan mataqaanaa sida kale loo isticmaalayo nafta nafta ilah baa iskale in xitaa la rogo in la dila xaq maa xitaa in mataqaanaa dadka la wacyigeliya ayaa loo baahan yahay oo isku meel looga soo jeesto annaga waxaa isku qabna waa isu qabna mogta laakiin adigoo ambasadoraad mahadsan haddaad tiri ajnabi baanu laga yaaba inaan u naqaana terrorist dee qolada kale laftooda maysan dhahin soomaaliya ajnabi kale oo etoobiyaanba way joogaan ajnabigan iyo ajnabigan kale maxay ku kala duwan xaqbay uleeyihiin ha xaqbay uleeyihin ayaga naftirkooda laakin wixii ajnabi baa noo wadnaa iyaguna ha yidhahdaan ajnabi baa jooga annaguna ajnabi ba lakin waxaa loo baahan yahay labadiinaba ajnabi baa jooga shaksiga soomaaliga ahi inaan marnaba lagu nisbey karin baan ka wadan oo terrorist waa gartay doodeena aan sii wadano maadaama hadda south africa ambassador lagu magacaabay horta xafiiskii ma bilowda weli si- sidaa la socotaan horta een, eh, eh, dowladda soomaaliya eh, waxay ka mid ahayd dowladihii afrikaanka ahaa ee african Union, maane- organization african unity lixdan iyo saddexdii eh, wadamadii yaraa ee dhaliyay bay ka mid ahayd sababaha loo dhaliyana waxay ahayd africa inteeda kale in lagu xoreeyo south africa ka mid tahay Eh, nasiib daro eh, markii south africa xorowday kun sagaal boqol iyo sagaab iyo sagaashankii ayaa dowladdii soomaaliyeed luntay waa gartay marka taas ayaa keentay in mataqaanaa eh, eh, eh, labadii dowladood isdaba maraan dowladda south africa oo dhalatay iyo dowladdii soomaaliya oo luntay taasi marka waxay keentay inaan wax xiriir haba yaraatee ama safaarada inaanan lahayn marka safiirkii ugu horreeyey dowladda soomaaliyeed ay u magacaawdo south africa baan ahay anigu waa gartay marka waad garan kartaa een, yani waxaa loo baahan yahay marka bilateral agreementiga o dhan in la dhammaystiro protocolka o dhan in la dhammaystiro in safaaradii la dhiso marka wixii baan ku dhex jirnaa hadda waraaqii baa paperworkii baa socda Eh, waan tegey laakiin hadda haddana hadda dib baan ugu noqonaya waxa waan dhammaystiri doonaa waa gartay si kale haddii loo dhigo waxaa jira een, een, safiiro badan oo soomaaliya liis baan maalin wada arkay sa- ilaa afartan iyo afar markaa safaaradaha soo jawaaba unbay ku xidhan tahay kuwaan soo jawaabin weli dadkii markaa maysan tegin then mar kastaba horta een, qaalana way ku xidhan tahay baan u malaynaya ma- mar kastaba horta safiir marka la magacaabayo een, dowladdu way magacaabi kartaa safiir laakiin dowladda kale waa inay soo jawaabtaa waxay ogolaataa ee mataqaanaa si loo diyaariyo ama dowladdaas waa inay aqoonsataa dowladda federaalka ah marka waa sax weeyaan eh, yani waxay ku xiran tahay mar walba si ag- agrimaha loo ogolaado agrimaha marka laga soo jawaabo then mataqaanaa ceremonygii baad maraysaa processkii kale diblomaasi diblomaasiga baad maraysaa aad baad mahadsantahay ambasator koolashii inta lagu howlan yahay koolasha haddii aan su-aal kale kusii wadiyo prime ministerkan eh, nuur cadi wuxuu aada ugu howlan yahay siduu nabad ku dabaala qoladan kalena maalin kasta waxay yidhahdaan nabadii anagu yeelamayno ma kula tahay inteebuu success ku noqon karaya nabadan wada Een, eeg horta een, yani su-aal baa loo baahan yahay in marka u horeysa mataqaanaa la helo waa gartay laga jawaabo ama laisweydiiyo waa gartay waxaa loo baahan in laisweydiiyo Een, yacni ma la ma ma la rabaa dowladnimo ma la rabaa horta oo haddii dowladnimo la rabo dowladnimo la rabo yacni eh, soomaaliya dowlad ma rabtaa haddii dowlad la rabo marka oo yacni la rabo in dowladba soomaaliya loo helo then dabcan waxaa muhiima markaas eh, nuurcadde shaksi waayo muhiim ma aha Eh, ninka la yidhaahdo mataqaanaa yani eh, cabdullahi yuusuf waa shaksi muhiim ma aha Eh, cabdikariim faarax laqanya waa shaksi muhiim ma aha marka waxaa muhiima marka u horeyso in frameworkii dowladnimo in la ilaaliya baa muhiim systemka in la helaa muhiim mogta qofkii dee imanaya waa la bedeli qofkii maani waa la bedeli karaya ilaah baaba naftan baaba mataqaanaa yani yaab iyo ilaahay leeyahay mogta marka dad baa laga yaabaa dadka qaarkood boqol kiiba boqol inay shaksiyad aaminsan yihin qaar baa laga yaabaa inay yani dowladaba ay ugu jiraan oo keliya madaxweyne cabdullahi yuusuf keliyana dowladda ugu jiraanba waa khaldan yihin dad baa ugu jira nuur cadda ugu jira dowladda keli- waa khaldan yihin dad baa ugu jira laqanya keliya inay taageeraan waa khaldan yihin marka waxaa loo baahan yahay marka u horeyso horta in shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo laga shaqeeyo dowladnimada waayo dalka maraykanka ee aad ku nooshin waad aragtaa yacni hadda waxaa baxaya eh, bush baa baxaya isagoo hadda aanan cidna aanan aan asoo doorasho dambe istaagay buu tegaya systemkii baa baa baa tegay marka waxaa loo baahan in systemkaa la abuuro marka nuur cadde arrinta uu wada ee ah nabadeynta waa shaksi soomaaliyeed oo nadiif weye oo aanan ka qayb qaadan dhibaatooyinkii soomaaliya soo jiray ama aysan cidna dhibaato kala gaarin marka waxaan dhihi karaa he is the right person oo dadka u yeeri kara laakiin waxaa loo baahan yahay dadka kaleete ee kasoo horjeeda ee dowladda federaalka ah ee kasoo horjeeda hadday yihiin eh, maxaakiimtii hadday yihiin qolada casmaro joogtay cid kastaba hatee inay soo dhaweeyaan baan qabnaa si looga faa'iidaysto idinkana su-aalaha ayaan idin fureenaya khadka telefoonka fadlan haddii aad doonaysa inaad doodan nagala qayb qaadasho soo wac nambarka six one two seven four six zero five five three iminkana telefoonka aan qaadan halo asalaamu calaykum وعليكم السلام walaalkay waan islam waa kaa qaaday walaal
walaal cabdikariim waxaan weydiin lahaa ha nin soomaaliyeed oo oo duldaano duldaano intuu soo qaatay nin soomaaliyeed laynaya oo ama isagoo baabuur wato qof kale isku qarxinaya ninkaas terrorist lama dhigi karo miya aad baad mahadsantahay walaal n asalaamu calaykum wa waad mahadsan tahay Eh, runtii horta waxaa loo baahan yahay eh, ninka soomaaliyeed ee aad sheegaysid eh, bambaanada isku soo qarxinaya ama baabuur inta isku soo qarxiyey madaxda xitaa madaxdayadii ama mas-uuliyiinta soomaaliyeed laynaya waa nin brainwash lagu sameeyey oo soomaali ah marka haddee ninkaasi ama dawladda ayaa dawlad u ah ama aniga adiga ayaa walaal u ah oo loo baahan yahay in loo caqli celiyo ma aha inaanu mataqaanaa yacni aan la lamaaneyno ama aanu mataqaanaa ku nisbeyno kan terroristaha ah ee waxbaraya ee mataqaanaa dalka gudihiisa u yimiday ee soomaaliya gudihiisa wax ku baraya dabcan yani ninka hadduu wax laynayo ama qofka hadduu wax dilayo si xaq dara ah ama cadaalad dara ah yani terrorist waa la dhihi karaa laakiin waxaan rabnaa maadaama madawladnimo aanu sheeganayno inaan dadka kala reebno oo aanu dhalinyarada soomaaliyeed u baahan maanta in loo caqli celiyo inaan u caqli celino oo aanan ayaga naftirkooda la oran kulligood terrorist waayo laakiin dad terrorist ah oo mataqaanaa nacamti ajnabi ah oo dadkaa yani dhibaataynaya ama ama waxun baraya oo dalka ka buuxa baa jiro oo dhaqankeenii dib yani ba yani dhaqankeenii rogaya marka dadka aan rabna inaan iska kaashino kuwaas weye aad baad mahadsantahay koobka kala qaadan hallo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu cabdimaalig waa ku salaamaya sidoo kale Waan kaa qaadanayaa.
salaamaya basator maxamed cabdikariin farhalqayo waa gartay Een, waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo een, cabdikariin een, cabdikariin waa ku salaam marka ugu horeysa marka xigta een, su-aashaan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay waxaan la soconaa warkaada ahayd ambasatorka wadanka etoobiya dowladda soomaaliya u fadhiya een, addis ababa waxaa ku guuleysatay inaad soomaaliya keento ciidamo etoobiyaan oo aada u tiro badan marka wadanka south africa oo malaynaya in wadda dhexaada iyo hadda markaad ambasador ka noqotay Ah, ma laga yaaba inay soomaaliya ciidamada ku diraan intaad ka dhaadhicisa arrin ah, mataqaana inay soomaaliya ciidamada ku diraan salaamaya asalaamu calaykum Een, aad hor- baad mahadsantahay Eh, horta een, magacaaga maan maqal een, laakiin eh, horta runtii eh, kuguma raacsani eh, fekerka ah eh, in mataqaanaa shaksiyan eh, anigu aan mataqaanaa eh, etoobiya ciidan aan geeyey ama haba yaraatee qof shaksi ah oo ciidamada etoobiya eh, soomaaliya geeya haba yaraatee eh, ma jirto eh, dowladda soomaaliyeedna waa dowlad laga aqoonsan yahay adduunyada oo dhan laba system baa adduunkana mataqaanaa ciidan uu dalku geli karaa bilateral agreement iyo multilateral agreement labada ciidan ee hadda jooga kan afrikaanka iyo kan ethoobiyaankaane eh, labadaa sharci ee waafaqsan ayuu mataqaanaa ku galay marka waxaa kaloo nasiib daraa dadka inta badan sida hadda adig iga ka muuqataba inay mataqaanaa yani maskaxdoodii ama caqligoodii keliya ay ku simeen sanadkii ugu dambeeyey ciidamada etoobiyaanka ahi ay dalka ay galeen laakiin lama hayo qof soomaali ah oo ka dhimanaya ama ka dhibaatoonaya ama mataqaanaa ka eh, yani tiiraanyoonaya toddoba-iyo tobankii sano ee ka horreeyey ee dhibaatada soomaaliya haysatay ee af- yacni dadka la laayay dhibaatoo dhan dhacday soomaali isbaabi'isay la isgumaystay dhib oo dhan dhacday wax ka qaylinaya arki maysa lakin waxaa arkaysaa sanadkii u dambeeyey oo keliya yacni dadku inay aada iyo aad mataqaanaa ciidamada etoogista etoobiyaanka ay ka qaylinayaan midda kaleeto ciidamada eh, eh, hadda ka hadlaysad ee etoobiya tegey yani iskama imaana waxaa keenay aniga adiga oo heshiiweyna baa keenay aniga adoo isdilla baa keenay micneed waxaan ka wadaa soomaali baa keentay oo isheshiiweysa soomaali baa mataqaanaa yani marka waxaa loo baahan yahay marka u horeyso marka aad meelahan joogtaan oo aad fikiraysaan inaan maskaxdiina aysan marnaba ku muuqan yani etoobiya dalka soo gashay dabcan etoobiya shan boqol oo sano oo yani history ah oo dhibaato ah oo aanan mataqaana laga heshino colaada baana dhe- naga dhexayso yani dabcan soomaali yani etoobiya inay soomaaliya timaado marnaba yani ma aha mana la ogolaa karo mana la yeelayo laakiin waxaa keenay yani yani annagaa isdilnay annagaa dhibaata noo timid wey marka taas ayaa keentay etoobiya iska dhaafay africa baa joogta yani burundi waad arkaysaa ayaa hadda yani wadan kale oo oo ciidamo burundi wadan kale oo oo oo weli ay ay dalkiisa ciidamo ku jiraan weye soomaaliya ciidan u diray yani intaa maxaana gaarsiinaya waxa weye dhibaatada na dhex taagan weye marka maaha in lagu mashquulo Heshiinana waa bixi karaan iyagu.
haddaa heshiinana way bixi karaan dabcan sida hadda aa sheegtay south africana eh, maadaama uu arrimaha soomaaliya dhexdhexaad ka yahay dabcan waxaan aada ugu dadaalaynaa sidii ay mataqaanaa ayaga naftirkoodu ay ay ay arrimaha soomaaliya dhexdhexaad uga noqon lahayn ciidan ugu soo diri lahayn aad baad mahadsantahay aan koobkan kala qaadan halo hallo asalaamu calaykum wacalaykum salaam su-aasheeda waxa weeye haa walaal
um, cabdikariim ya wuxuu dhahay dad aan ogahay oo ajanabi kale wadamo kale ka imaado oo joogo wadanka soomaaliya oo tourism ah waa gartay wuxuu yidhi anigaaba og marka haddaad og tahay mise la ogyahay dadka magaca ka hadlaynayaan soomaalida loo malayni karaa maxaa wax looga qaban waayo oo wadanka looga saari waayey Aad- su-aashayda waa taas bas magacay soomaalida ay haleynayaan oo marka waxaan ka hadlaynay tourismka
aad baad mahadsantahay aad baad umahadsantahay walaal waa runtaa weeye een, waana kugu raacsanahay yani hadalka iyo fikirka aad sheegaysid Een, marka aan ku leenahay annagu waan ognahay ama waa la soconaa yani inta badan waxaan la shaqeynaa intelligence badan ama yani warar badan oo adduunyada caalamka oo dhan yurubiyanka maraykanka etoobiyaanka soomaalida yani iyo xitaa mataqaanaa shaksiyaad kaleeto oo aan si saaxiiba unahay intaa xogta way nagu soo dhacaysaa marka ogaanshaha ognaa horta waa sidaa weye laakiin hadda dadku dad meel jooga maahane waa dad dhumalaysanaya oo dadkii ku dhex jira oo marba meel u guuraya waana lagu daba jiraa si mataqaanaa magaca iyo karaamada soomaaliyeed loo ilaaliyana waa la- waa waa ku daba jirnaa kulleyba dawladdu waa ku daba jirtaa sidii dadka looga soo dhex qaba lahaa aad baad umaadsantahay albashir kolkan asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu aa walaal magaxay waxaa la yidhahdaa cabdixakiim waa kaa qaadna cabdi waxaan salaamayaa dhammaantiin waa mahadsantahay cabdi waxaan rabaa inaan weydiiyo ambasadorka ambasadorka wuxuu yidhi yani soomaaliya argagixiso ma joogto dad soomaaliyeedna argagixisa maaha marka marka ay dawladda uga hadlayso sida madaxweyne cabdilaahi yuusuf ama maxamed deel guddoomiyaha gobolka banaadir suuqa bakaaro oo kale marka dagaal ka dhaco wuxuu yidhahdaa argagixisaa ku jirtay marka shayga argagixisa markay ku dhawaaqayso dawladdu ma waxa iyadu ay garab kaga doonaysaa dawladaha reer galbeedka ee maraykanka mise waa waxaan jirinba oo aan dadkii soomaaliyeed aan de wax argagixisa ku dhex jirin maxay markaas madaxweynuhu daraad wuxuu lahaa waxaan wadanka ka safaynayaa dad taageersan argagixisada oo dalka ku dhex jira Ma- ambaasadorka wuxuu leeyahay soomaaliya argagixisaa maba jiraba xaqiiqadiina waa ognahay inaan dad ajaanib oo wadankeena dhex joogin marka arrintaa iyada aanan doonayna in ambaasadorka weydiiyo
En, eg horta ma rabno yani inay u ekaato en, yani madaxda eh, dawladda federaalka dhexdooda waxa uu yiri iyo waxay tiri yani saddex Heshiiba maraykanka.
hiyishiiha ma rabno inay u ekaato sababto saddex sano ayaanu yani dawladda eh, soomaaliya ay soomaaliya dhex joogtay saddexdii sano dhibaata dhacday waa la hadlayay marka qof walba waxa uu ka hadlay ama waxa uu yiri ma rabno inaan hadda halkan aan dood aan ka samayno laakiin yani waxaa la rabaa in laga hadlo micnaha guud waxa weeye who is terrorist wey mogtahay taa wey midda aan ka hadlayna oo ah war waa jiraan dad terrorist ah oo soomaaliya joogo hadduu siduu madaxweynuhu sheegay dabcan way jiraan la qarin maayo oo ajnabi ah waa jiraan dad mataqaanaa yani ah en- en- en- en- ah eh, eh, ajnabi ah oo soomaaliya jooga waa jiraan kuwaasi waxay halaynayaan dadkeena bay halaynayaan laakiin waxaa loo baahan yahay marka inaanu dadka yaga u caqli celino kuwa terrorista ah ee yimidina annaga iyo ayagaba iska kaashano marka dhibaatadaasi waa dhibaatana haysata wey dawladda federaalkana runtii iyada naftirkeedu yani waxay u baahan tahay khalaad badan baa jira bini aadan baan lahay waxa waxa waxa dawladda ay ku dhaqmaysaa kitaab qoran ma ah khalad baa dhacay khalad baa la saxaya khalad wuu dhacaya wuu dhici doonaa qofaan khalad khaldamina wax ma saxi karo marka waxaa loo baahan yahay dadka horta marka inay kala ogaadaan in mataqaanaa dawladda naftirkeedu ay tahay bini aadan khaldami karo ay madax u yihiin marka waxaa la sheegayaana in mataqaanaa la koodgareeyo inta badan oo mataqaanaa yani laysku keeno reexreexa maahane ujeeddadu waxay tahay dad terrorista ma joogaan soomaaliya yes who is terrorist ma dhihi karna marka dad soomaaliyeed xitaa kuwa mataqaanaa en, eh, etoobiyaanka kasoo horjeeda ee mabda-oodu ku salaysan yahay inay etoobiya la dagaalaan terrorist ma dhihi karno kuwa kasoo horjeeda it- mataqaanaa dawladda federaalka ee mabda-ooda keliya kasoo horjeeda in anagana la dagaalan terrorist ma dhihi karno laakiin waa loo isticmaalaya dad kaleeto oo terrorist ah oo ajnabi ah oo kasoo horjeeda oo annaga nagu nagu- nagumaadaya ama mataqaanaa nacam dad kale soomaaliya innocent alina way jiraan marka waa in la kala saaraa laakiin iyagoo haddana isku xiran oo wada socda waa loo baahan haddana in la kala saaro loo baahan mas-uuliyad bay u baahan tahay arrintaas aad baad umaadsantahay albashir halo halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum calaykum salaam raxmatullah walaal su-aasha wato ambassador sheek waxaan rabaa inaan weydiiyo ambassadorka inuu ah, south africa inuu joogo waxaan sidaan ognahay soomaali ahaan inaan dad badan oo ganacsata lagu dhameeyey ah, ah, Soom- ah, south africa marka waxaan rabaa ambassadorka inaan weydiiyo wuxuu ka qaban karo inuu iyo inuu ah, soomaalidaas xagga joogto xuquuqdooda si loo ilaaliyo iyo dawladda uu south africa u sheego ah, dadkaas protection la siiyo especially some areas ay degan yihiin soomaalida oo south africa intay ma- maalin walba iyo meeshaas dagaal ku qaadaan marka waxaan rabaa inaan ambassadorka weydiiyo wuxuu dawladda federaalka ka qaban karta isaga kaasa aad baad umaadsantahay maxaa ku qorshaysan En- en horta waa runtaa weeye Eh, safiir horta marka uu dal tegayo waxa ugu horreeya wax ka qaban karaa dadkiisa ku baaba'san dalkaas weeye yani shaqada ugu horreysa ay hor taalaana waxay noqonaysaa yani hantida soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ee kusoo haajiray south africa sidii loo badbaadi lahaa waxaana lagu badbaadi karaa marka ugu horreysa dadka soomaalida ahi sida ala socotaan waxa ay ku nool yihiin iyaga oo sharci la-aan ah iyagoo aanan mataqaanaa haba yaraatee wax sansas ah aanan laga haysan ayay waxay ka cararaan magaalooyinka urbanka ah ee waaweyn sida mataqaanaa bretoria ama mataqaanaa yani cape town ama mataqaanaa durban johannesburg way ka cararaan Eh, iyaga oo markaas aadayo magaalooyin aada u fogfog oo tuulooyin ah oo yaryar oo raba markaas inay waratag ay ka samaystaan ama dukaaman yaryar inay ka samaystaan halkaana waxaa keenaya markaas dad kaleeto oo rival business ah baa jiro conflict baa dhacaya iyagiiba mataqaanaa xitaa la rabaa lacagtooda in laga dhaco ayada hantidooda in la dhaco marka u horeyso yani eh, booliis kuma carari kuma carari karo sharci ma haysto sharci ma haysto marka waxaa keenaysa tilaabada ugu horeysa aan rabnaa inaan qaata waxay tahay marka ugu horeysa soomaalida inaan tiro koobku samayno horta oo aan ognahay uu- soomaali kasta meesha uu jooga labo inaanu mataqaanaa i d card u samayno kadibna aanu dalka eh, south africa ka registerayno inaanu protection u samayno hantidooda inaanu isu keenno wadamo inaanu mataqaanaa qaarkood advice siino ay kasoo guuraan meelaha sharci darrada ee ee geysay in lagu laayo oo la keeno mataqaanaa si ay ay ay wada gobol yani wadamada waaweyn ay uga shaqaystaan hantidooda isku darsadaan yani ay uga faa'idaystaan marka taana waxay ku imaan kartaa marka u horeysa annagu inaan protocol helno oo safaaradii la aqoonsado kadibna mataqaanaa yani protection aan siino kadibna qaarkood xitaa inaanu u ogolaano inay samaystaan sharciyada si ay mataqaanaa sifa- qaarkood xitaa inay samaystaan bolis inay samaystaan wardiyelan mataqaanaa af south africa boliskus inta badan waa la socotaan waa la hayar garaystaa oo mataqaanaa fem la hayar garaysta baa jira marka taana waxay keenaysaa qofku inuu sharci samaysto waagaaga baasitor telefoonada ayaa awood badan marka waxaa leeyahay su-aalaha soo gaabin dadka eh, ansarka aad siinaysid Eh, koorsana aadan- halo asalaamu calaykum ها عليكم السلام walaal su-aasha aad u qabto ambaasitor su-aashan walaal waxaa weeye waxaan rabaa inaan aan ra'yigiisa dhiibto een, arrimaha lagu soo celiyo oo laleeyahay soomaaliya eh, terroristaa jooga waxaasaa jooga waa garta ani laakiin waxaan aaminsanahay inaan soomaaliya terrorista joogin waa garta oo mala sanaawi oo soomaaliya u hela fursada ku gumaado iyo dadka ku shaqaysto inuu arrintaas maraykanka ka dhaadhicinayo waa garta oo uu ka- uu kasaka qaad u ka dhaadhicin tahay
aad baad maasanta walaal dadka qaarkood saas ay aaminsan yihiin common waaye taas qofka qofka horta fikirkiisa xor buu yahay mogta qof walba kor- qof fikirkiisa xor u yahay laakiin gabadhaasi yani iyadana fikirkeeda xor bay u tahay laakiin waxaa la aaminsan yahay melasanaawi iyo etoobiya soomaaliya wax haba yaraatee mataqaana aniga waan ka shaqeynaya waa ogahay Een, xalka soomaaliyana soomaaliya dhexdeeda ku jira Ee, soomaaliya markii ugu horreysay ciidan gala hadda maaha u n kii baa galay ee, maraykankaa galay waa ku feelgaroobeen u n kaa galay waa ku feelgaroobeen marka yani waay soomaaliya ciidan mar walba inta u galo ku feelgaroobe waxay tahay dhibaatada soomaaliya dhex taalla wey that is the factiga jira wey laakiin qof walbaba qof walbaba fikirka u rabo yuu yuu aamini kara gabadhaan xor bay u tahay fikirkeeda aad baad maasanta halo asalaamu calaykum
halo calaykum salaam Ah, walaal adigoo maanta su-aasha ugu qabto.
Ah, marka hore asalaamu calaykum ambasadorka iyo media labadaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum Calaykum salaam.
ambasador aad baad u mahadsan tahay Eh, adoo runtii dowladda masab ka haya haddana waxaa kaa muuqata hadalkaaga soomaalinimo badan inay kugu jirto leanna siyaasaddu waa wax dhammaan kara laakiin soomaalinimadu ma dhammaanayso Eh, ereygan argagixisada saad sheegtay xiliyadan dambe ayuu soo shaac baxay waana erey loo adeegsado hadda dhinacii la rabo Eh, oo laba siyaasad isla horjeedaba way isku adeegsadaan Eh, soomaaliya kale ma keliyana maahan adduun weyn oo dhan bay ka jirtaa marka aad baa ugu mahadsantahay inaa caddaysay arrin kale u baahan in la caddeeyo oo khiyaantan eh, nuur cadde iyo adiga hadda aan kaa maqlayay sidoo kaleeto eh, ninka united nation ku qaabilsan shalay isagana uu BBC ka sheegay mar la wareysanaya qaybta ingiriiska etoobiya toddoba iyo tobanka sane oo hore dhibaatada soomaaliya ayay waxay ku leedahay lug aada u weyn waxaana la aaminsan yahay inay iyada ka digi weyday warlordhiska hubeynaysay ee dhib fara badan soomaaliya ku haysay haddana sanadaha dambe waxaa carabka loogu hayaa dhibaatadii bay sii xoojiyeen oo dad badan bay dhibaato ku geysteen marka biyaan la oran karin etoobiyaanku ha baxeen ma noo sheegi kartaa xilli dowladaada etoobiyaanka ay saarayso si ummadda soomaaliya u wada hadasho laanna inta etoobiya joogto gobol nabad lama dhigi karo lama wada hadli karo wiilka iyo gabadha hooyada labood biyaha ku dhacay bulsho lagu laayay halka malyan oo micnaha ceelasha biyaha daadsan ee dadka qaxay micnaha ummaddu qaadan kara inay arkaan askar etoobiyaana muqdisho dhex dhexdhishaaxaya xalku miyuusa ahayn marka inaad iska indhaqaabaysaan adiga dowladaadu in etoobiyaanka la saaro ciddii kaloo dhexdhexaada la keeni kara la keeno kabacdan gobol wada hadal hadal la furo maadaama aan ognahay in etoobiya iyo maraykanku
Thank you.
aad baad umahadsantaha horta su-aasha runtii eh, adaaba ka jawaabay su-aashii oo hadda waxaan ka jawaaba mahayo eh, sababtoo ah yani xalka soomaaliya waxa uu ku jiraa eh, soomaaliya gudaheeda waa xalka ku jiraa Eh, waana runtaa weeye in mataqaanaa yani warlords fara badan oo mataqaanaa hub ka soo qaadanayay eh, dhowr iyo tobankii sano lasoo dhaafay dhinaca etoobiya inay soomaaliya caqabad ku ahaayeen Een, haddana sida loo jeedo haddana mataqaanaa ciidamada etoobiya inay soo galeen dalka soomaaliya waa wax mataqaanaa ama anigu aanan qarin karin ama dowladda soomaaliya aysan qarin karin laakiin waxaa loo baahan yahay si mataqaanaa xalka soomaaliya loo gaaro etoobiya iyo ajnabi xagga ha lanoo dhigo ee waxa wanaagsan soomaaliya ayadu nationalism in laga hadlo in mataqaanaa aqoontii soomaaliya inta isu timaado laga yidhaahdo war this is sidaana annaga danteenu ku jirtaa waxaan aaminsanaha markaa inaysan maalin etoobiya sii joogi doonin laakiin isagu sida cabir ku dhurtay waxa uu leeyahay etoobiya haddaysan bixin wax looga hadlayaa ma jiro waxaad moodaa inuu ku xidhan yahay qolyahan ee kasoo jeeda eritrea kasoo jeeda marka oo aaminsan inaan dee eritrea iyo etoobiya waxay anaga noole labadaba soo isku mid wax ay etoobiya eritrea waxay soomaaliya isu dhamaan ma jirto oo laba dawladood danahooda fiirsanayo wey marka waxaa loo bahan somalia inay danteeda eegsato baa loo baahan yahay saas aan aniga laftiga aaminsanahay aan kolkan qaadano ambassador adoo mahadsan hallo asalaamu calaykum
asalaamu calaykum walaal adigoo mahadsan su-aasha aad qabto waktigana waa nagu yaryahay walaal macana waa yahay su-aasha way iska gaaban tahay waxaan raba inaan weydiiyo walaalkay waraysi uu siiyey ninkii maaragtay ra-iisul wasaaraha etoobiya ee idaacadda b b c da wuxuu sheegay inay soo afjarayaan dagaal kala dhexeeya niman maxaakima iyo maaragtay asal raac akhwaana asalka ay macnaha sababtay kusoo galeen wadanka soomaaliyana ayaga way cadeeyeen base dawladda waxaad moodaa inay ku meemeereysanayso mar walbaba inay macnaha u yeerteen ayaga marka haddaa dhinaca kale ufasirno soo lama oran karo nimankan oo etoobiyaanka waxay wadanka usoo galeen si ay micnaha ula dagaalamaan diin ama micnaha ay u ciribtiraan dhaqdhaqaaq diineed iyo ku dhaqan diineed inay saa usoo ciribtiraan soo lama lama lama fasiro ka hadalkiisa maadaama asaga afkiisa uu b b c waraysigiisii ku cadeeyey ee aad baad maadsantaa horta marka u horeyso arrin diin lama dhihi karo waayo markaan runta kuu sheego etoobiya waa siddeetan milyan waaye muslimiinta etoobiya ku noolna waa ka badan yihiin muslimiinta ku nool soomaaliya iyo jabuuti iyo sudan iyo uganda iyo kenya iyo burundi iyo ruwanda toddobadaas wadan muslimiinta ku nool oo laysku daray waa ka badan yihiin marka taas maadaama intaasoo muslimiin etoobiya ay ku nool yihiin looma nisbey karo inay u galeen dalka inay mataqaanaa ay diin la dagaalaan taasna waa waxyaalaha yani laydinku khaldaya ee mataqaana ama jahliga keenaya mida kaleeto soomaaliya diinta waxa ay kasoo gashay dhinaca etoobiya ayay kasoo gashay taasi waa waa waa wa waa waxaan jira hase ahaatee waxaa muhiim ah inay etoobiya yani kujiritaanka ay soomaaliya ku jirto inay problem keenayso oo ay soomaali kaloo diidan oo badani inay jirto laakiin waxaa loo baahan yahay in la ignore gareeyo for the time being etoobiya iyo eritrea oo walaalaha soomaalida labada dhinac joogaah iyagaa dantooda ay ka hadlaan si loo gaaro marxalada soomaaliyeed aad baad umaadsantaha walaalaan kolka qaadan hallo asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal adigoo mahadsan waktigana waa nugu yeeraya su-aasha aad u qabtaan baasitoora walaal magacay waxaa la dhahaa cali baa la dhahaa waxaan idina dhiilaa horta soomaalidu waxay isku leynaysaa waxaa kamid ah waxaa weya anaga etoobiyaan gurigeyga kuma jirin beerteedana ma haysan toddoba iyo tobankii sano wadanka ugu dambeysay marka waxa weeyaan etoobiya lagu marmarsiyoone ninkii beerta dadka dadka ku uga jiray ama guryihiisa ku jiray waa gartay walaal ma garanayo khadka telefoonka raalli ahaw waa waa gartay su-aashaad waxaan umaleynahay inuu khadka go-a in laga gooyo ma aha runtii oo waxyaalaha aan ka hadalnay kamid tahay soomaaliya toddoba iyo toban sano ayaa ayaa ayaa dhibaata jirtay soomaaliya toddoba iyo toban sano ayaa mataqaanaa la dagaalayay laysdilayay lays mataqaanaa waceynayay yani xaqana waxaa loo baahan yahay maadaama mas-uuliyad la sheeganayo in qof kasta oo soomaali ah xaqiisa uu helo ee loo baahan yahay yani etoobiya hal sanay timid yes dad diidan waa jiraan yani fikirkooda xaq bay uleeyihin laakiin waxaa inta badan soomaalida oo kugu raacsanaya fikirkaaga waa waxay iloobayaan hal sano ka hor wixii dhaca toddoba iyo tobankii sano ee ka horreya sanadkii lasoo dhaafa wixii dhaco dhan soomaalida ma oga marka ma waxaa ma la iloobaa oo mataqaanaa ma ma sanadkan keliyaha la waxeeya taa micnaheedu ma aha inaan justification ka samaynayo joogitaanka etoobiyaanka aniga idi idinla hadlayo oo ad ii jeedaan hadda ama ka ahaa safiir etoobiya yani ama dawladda soomaaliyeed baan ogahay raalli kama aha joogitaanka etoobiya xal baa yani xal baa loo arkay maadaama yani ninkaa hadda hadlayahay uu keenay toddoba iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay in dadka qaarkood yani waa ogayn dawladda dawladda muqdishoa loo diiday inay tagto dadkii muqdisho jiiday waad ogtihiin dawlad ma aysan ogoleyn marka waxyaalahaas baa keenay dadka qaarkood baa laga yaaba maxaakiimta islaamka ah in etoobiya lo maya maxaakim looma keenin etoobiya islam looma keenin haba yaraatee laakiin waxay kusoo aadeen xiliyadii mataqaanaa yani ay dawladda federaalka ahy ay mataqaana rabto inay muqdisho ay gasho right prime ministerka laba mar waa tii xamar geli kari la waayo geli kari waayo oo xamar u dhashay maxaakiim maysan joogin markaas ma ahayn goof nin kale ka yimid goobkiisa oo ahaa dad baa dad exactly marka aad buu maasay ninkaas oo wacay waagee koolka qaadan halo asalaamu calaykum halo ha walaal adoo mahadsan walaal su-aasha
su-aashan qabo su-aashan qabo walaala waxa waaye wiilka meesha joogo maxaan ku yidhahdaa ambassadorka su-aasha aad qabta cabdikariim aan kuu saxay haa waxa waaye todoba toddoba iyo tobankii sano waxaan muqdisho ka dhicina ah ah, last year ka dhacay waa la wada ogaya dadka dhan way wada ogyihiin
waa gartay marka ee su-aashaada
And well, and, and how about and I feel like and somehow and, and Ethiopia and America are aligned together, and they're using them to you know eh, bahalka sheeg wixii wixii muslimka ah inay dhameeyaan okay aad baad u mahadsantahay well I I don't know really how old or, and, and how old you are. You know, you've got you've got to go back to the history and, and, and see what has happened 1992 in Baidabo and, and 1993 and 1991 in Baidabo. When you go back to that, and you will really see people dying, children dying, in you know in the hand of their parents. So to, to, to give a food. So comparing to that, what happened in Baidabo 1992, 1991 you will never believe nothing has happened now in Mogadishu compared to that if you want to make a comparison at all. But we are not making comparison. Those people who are dying in Baidaba 1992 and those people who are dying in Mogadishu now, both of them are Somalis. We are looking now for a solution, and the solution is in between the Somalis.
And we need peace. That's all.
That's it, yeah.
No matter who you are. You know, Exactly.
peace, government is rebels, whatever. Waxgaag ee aan qadana call. Hello, salaam calaykum.
وعليكم السلام Walaal adiga waa mahadsan su-aashaada waqtigan waan ugu yeeriyay laba minute baan haysana.
ها waxaan weydiin lahaa een, marka hore waan salaamayaa labada qof ee meesha fadhiya marka dambe waxaan sal- een, weydiin lahaa Ha walaal.
marka uu leeyahay wiilka meediihu eritreaba waa iyo soomaaliya waxba een, eritrea soomaaliya uma kala sokeeyaan ethiopia Waaga.
dadka soomaaliyeed ilmaha xalay dhashayna dhaho wuxuu aaminsan yahay qof walbaba inaan eritrea iyo soomaaliya wax xad ah xad la yidhaahdaa u dhaxayn ayna waxa isku dirreen iyo waxa iskaga hor yimaadeen ma jiro etoobiya se colaad weynaatay oo gabowday oo dhowr boqol oo sano soo jirta ay ka dhaxayso marka etoobiyan ay u socotoon imika badda soomaaliya ee dhulka soomaaliya si mid dib ugu qabsan lahayd marka labadaa qof labadaas laysma garab dhigi kara muxuu hadalkaa u leeyahay laakiin walaal adoo lenka ku jir weli een, adigoo aada u mahadsan een, miyaad ogtahay eritrea intii aan la siinin dowladnimada inay etoobiya ahaan jireen markay nala dagaalamayeen
Ee, waa dee way ka gooteen waa dad la qasbaday oo la haystay bay ahayn dadkaas wayna ka goeen laakiin etoobiya dhulka iyaga etoobiya baa haysata
su-aashaada eh, inta dambaan ka qaadaya ee ah etoobiya inay u socoto eh, badaha soomaaliya etoobiya dabcan dan bay leedahay waa dawlad eh, dan leh dan la-aanna ma soconayso laakiin kaba soo qaad sidaa hadda tiri inay bad u socoto Eh, soomaaliya waxa ay leedahay badda ugu dheer eh, eh, eh, afrika ugu dheer saddex kun iyo saddex boqol oo kilomitr ayaa le laba bada isku dhegan weliba badda mada- badda cas iyo badda india ma ka baahanaa so caqli loo baahan yahay so lama rabo in looga faa'iidaysto siddeetan milyan oo baahan oo ethoobiyan ah baa mataqaana ayaa oo landlocked ah baa jirto waxaa loo baahan yahay marka in laga faa'iidaysto khayraadkaas oo ayaga mataqaanaa outl- outlet inay noq- noqdaan oo mataqaanaa laga faa'iidaysto oo mataqaanaa badahaasita laga faa'iidaysto marka taana waxay ku imaan kartaa dawlad dhab ah oo danaha soomaaliyeed kala hadasho dawladaha dariska ah ayaa looga faa'iidaysan karaa waagaaga baasir adiga aada waa mahadsan hal kol ayaan qaadanayna kabacdina waqtigan soo dhamaynayna two seconds baan kaga jawaabina hallo salaamu calaykum Hello, waalaikum salaam.
walaal waxaana noo haray one minute marka su-aashaada twenty second
Ma hadli karaa?
ha walaal su-aashaada twenty second baa haysataa walaal Horta, asalaamu calaykum aan leeyahay ambaashdoonka iyo wiilka kale taakuwa meesha fadhiya waan salaamayaa. Een, salaan ka bacdi waxaan leeyahay, horta waa la iska dareemi karnaa annaga dad muslimiin aan nahay dhibka meesha ka jiro. Aan horta hal raalli ka miyahay waxa laga hadlaayo oo la dhahayo mataqaanaa, een, terrorista waddanka ku jiro, lagu- lagu hadlaayo waa laga fiican yahay, waa wan- laakiin waan ogsoonahay in xal loo keenay Etoobiyaanka, laakiin waxaan kasii jeclaan lahaa fikrad ahaantayda Een, mataqaanaa in soomaalida waagi hore odayaalkay lahaan jireen wax isqabtay lahaan jireen now i don't know dee odayaalkii hadda waxay iska lugan meesha waa isku wiixaasa iska qabsan karaka dareemkana wax hadda laga hadlaa maba ay jirto laakiin waxaa kasii ficnaan lahayd soomaali ahaan inaan diinina kitaabka ilaahay dib ugu noqono ta kale su-aasha kala raacina intaas waxay tahay waxaa la weydiinayaa wadaadadii la yiri ayaa mid lix bilood bay waddanka haysteen Een, toddobiyi tobanka sano intay ku jireen waa su-aasheeda koowaad second hadda intay ku dambeeyeen hadda waxaa la sheegaya ina ethiopia iyo magaalada niyabasa tirkeeda in xoogaas aas wax ka jiro waay toddobiyi tobanka sano loo arki waayo dadkaas iyagaa su-aasheeda saas way asalaamu calaykum walaal aada waad mahadsantahay walaal Een, horta wadaadadu eh, runtii toddobiiyo tobankii sano way joogeen dalka ayay ku jireen Een, waxay ahaayeen een, maxaakiimo yar yar ah sidaa la socotid Eh, toddobiiyo tobankii sano ee lasoo dhaafay eh, i don't know inaad soomaali joogtay in kale weliba magaalada muqdisho dugsiyo ayaa jiray iskoolaad ayaa jiray maxaakiim yar yar ahaa jiro degmooyinka ay lahaayeen oo mataqaana dadka qofka dilo iyo qofkii qof waxeeyo taana waxaa keenay dhibaatadii soomaaliya tiilay in mataqaanaa maadaama dad muslima aan nahay in diin la isku xakumo maxaakiim yar yar aa la abuuray marka qoladii warlordka ahaa markii ay yidhaahdeen islaam waxaan la dagaalaynaa yani argagixisidaan la dagaalaynaa qaabkii doonaanba ha u isticmaalaane waxaa eh, martaqaanaa yani shacabkii soomaaliyeed ee muqdisho joogay oo karaahsaday eh, warlordka iyo nimankii maxaakiimta madaxda ka ahaa oo u arka ayaga in lala dagaalayo oo isbirsaday ayay horta kusoo baxeen Eh, runtiina lix bilood ayay muqdisho joogeen Eh, dadkii ka hadlay baan kamid ahaa waxa ay qabteen wanaagsan lixdii bilood hase ahaatee ayaga naftirkooda ayaa laba difference ku kala socday iyo laba ideological ahaa pastor waqtiga ugu yar daraadiisa oo noo dhamaanaya gabagabadii maxaad kusoo gabagabayn lahayd
wel waxaan kusoo waxaan waxaan idinku labdaarmayaa soomaalida halkan joogto runtii waxaan aan aad iyo aad aan u jeclaan lahaa inaad marka u horeyso nationalist inaad noqotaan oo aad mataqaanaa wadaad iyo iyo shaksi soomaaliya mataqaanaa madax ka ah inaad iska iloodaan oo yani calanka iyo ciidda iyo dhaqanka iyo diinta soomaalida inaad marka horeta aada aamintaan ilahina aad ka baqdaan waayo maanta halkan waxaad arkaysaan caruurtiinii xabsiyada bay gelayaan yani mataqaanaa caruurtiinii way dhaqan way dhaqan rogmayaan waad garanaysaan dhibaatada meesha idinku haysatahay dal baad u baahan tihiin dalkaasna laguma heli karo qabiil iyo mataqaanaa shaksiyaad la taageero ee waxaa lagu heli karaa keliya nationalist la noqdo marka waxaa idinka codsanaya in aad mataqana ilaahayna u noqotaan dalkiinina aad mataqaanaa aad aad aad aad ku dadaashaan sidii aad aad u wanaagsan lahaydeen aada mahadsantiin etoobiya shan boqol oo sano oo yacni history ah oo dhibaato ah oo aanan mataqaana laga heshinoo colaada baana dhe- naga dhexayso yani dabcan soomaaliya yani etoobiya inay soomaaliya timaado marnaba yani ma aha mana la ogolaa karo mana la yeelayo